halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaalio tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa cawaysnimo salaaso ah bisha juunna waa lix sanadka labada kun bisha juunna waa laba aan idha ahdee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan kaga hadlayno dhallinyarada iyo farshaxanka waxaa si wada jira idinku daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
london ba ku nool oo london ka dhex maraysanayo building walba aan eego waxaa yidhahda alla hayaa buildingkan museumkan ama tiyaatarkan ama librarygan yaa ii qaado alla hargeysii dhex geeya
taasi waxay ahayd ayaan maxamuud caashuur agaasimaha xarunta kate oo ku sugan magaalada london ee dalka britain oo ka hadlaysa qiimaha farshaxanka noocyadiisa kala duwan qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo ama barnaamijka waa go'aankaaga waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya mawduuceenna maanta iyo dhallinyarada iyo farshaxanka waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaad ka guuxaya marka horese warkii caalamka taliya ku-xigeenka booliiska magaalada baydhabo gaashaanle cali salaad ayaa warar goordhoweydna soo gaadhay ay sheegayaan in lagu dilay bartamaha magaaladaasi dad goobjooga ayaa v o eda u sheegay in taliyuha uu dilay nin ku hubaysnaa bastoolad goobjoogayaashu waxay sheegeen in ciidamada amniga oo goobta ka agdhowa ay rasaas ku fureen nin la sheegay inuu dilkaasi geystay isla goobtiina uu ku dhintay
madaxweynaha ururka cayaaraha dunida ee fifa sebalata oo dhowaan loo doortay inuu ururkaasi hogaamiyo ayaa iscasilay sebalata ayaa sheegay in uu dhowaan isugu yeedhi doono shir aan caadi ahayn si loogu doorto madaxweynaha ururka mas-uuliyiin sarsare oo ururka fifa ah ayaa dhowaan lagu xidhay dalka switzerland iyada oo loo soo jeedinayo eedo la xidhiidha musuq maasuq
safaaradda dalka maraykanku ku leeyay dalka burundi ayaa sheegtay inay sii wadi doonto in madaxweynaha burundi pierre nikurunziza ay ku booriso inuu ka laabto go-aanka ah inuu mar saddexaad u tartamo xilka madaxtooyada rabshado iyo mudaharaadyo kala duwan ayaa dalkaasi ka curtay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu bishii abril ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isu soo sharaxayo doorashada madaxtinimada dalkaasi safaaradda dalka maraykanku ku leeyahay bujumbura ayaa sheegtay in go-aanka madaxweynaha dalka burundi uu xasilooni darro u horseedayo dalkaasi islamarkaasna ay dalkaas dib u xasuusinayo jidkii dheeraa ee uu kaga soo baxay dagaaladii sokeeye booliska waqooyiga dalka afghanistan ayaa sheegay maanta in dabley aan haybtooda la garanayn ay toogasho ku dileen ilaa sagaal qof oo ka mid ahaa shaqaale hay-ad gargaar haweenay ka mid ahayd shaqaalaha hay-addan ayaa ka mid ahayd dadka la dilay weerarkan oo ka dhacay gobolka baalk ee dalka dadka rayidka ah ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda aan dawli ahayn oo caawinaysay dadka beeralayda ah ee u baahan kaalmada qaramada midoobey ayaa ka digtay bishii hore in colaadda afghanistan in ay sababi doonto dhibaato soo gaadha dadka rayidka ah bilaha ugu horeeya ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka marka la barbar dhigo sanadkii hore ee labada kun iyo afar iyo tobanka
cawaysin wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga dhallinyaradoo idinkaga imanaya magaalada washington farshaxanka soomaalida waxaa ka mid a waxyaabaha laga qoro geedaha iyo lafaha inkastoo ka ganacsiga waxyaabahani uu aad u yaraaday wixii ka dambeeyey burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya haddana qaar ka mid a dhallinyarada muqdisho ayaa arrintan dib u soo nooleeyey wariyaha v o eda muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya magaalada muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa inta badan waxaa ku yar goobaha lagu farsameeyo alaabooyinka farshaxanka kuwaasi oo laga sameeyo alaabooyinka lagu qurxiyo guryaha xafiisyada iyo hiddaha iyo dhaqanka markii lasoo bandhigayo goobaha gaarka ah ee lagu sameeyo waxaa ka mida deegaanka xamar jajab waxaana kula kulmay abuukar cismaan oo loo yaqaano abuukar malaay oo ah farsamayaqaan sameeyo alaabooyinkani farshaxanka laga sameeyo waxaana kala sheekaystay qaabka alaabooyinkani ay u farsameeyaan iyo marka ay sameeyaan ganacsi ahaan meelaha ay geeyaan waxaan u farsamaynaa horta qalabkan farshaxanka waa badan yahay hal qayb ma ah farshaxanka wuxuu ka koobmaa alaabahan hiddahay dhaqanka sida dharka lindiga lafaha geesaha lo-aad alaabahaas dhan geedaha la qoraayo looxyada waxyaalahaas dhanaa ka mid ah farshaxanka marka annaga hadda waxaan samaynaa lafahyi iyo geedaha la qoraayo iyo geesaha lo-aad iyo waxyaalahaas ayaan ka shaqaynaa farshintii ay muuqataa waxaa ii muuqataa alaabooyinka guryaha lagu qurxinayay dheeshii iyo weelkii ameelkii haye waxyaalahaas dhan waa la sameeyaa haye marka qaabkay u samaysaan xaggeese alaabooyinka ku samaynaysaan ka keenta annaga dhiilaha iyo xeerooyinka iyo kurbimaha iyo alaabaha geedaha qaybtaas waxaa soo sameeyaan dhinacan baydhabo anagula soo sameeyaa annaga iib ahaan iyo waa si sharaxnaa sharaxaadaan ku samaynaa sida fisas iyo waxyaalahaas oo calanka soomaaliya iyo waxyaalahaasaan ku dhadhajinaa marka sidaasaan marka ku suuq gelinaa suuqaayana waa halkan dukaankan nagu yaalo dad adiga oo dibadaha ka yimaado ayaan ka gadgadanaa maahan hadda suuq annaga noo furanaan undhuufina ma jiro marka gudaha keliya ku iibisaan gudaha keliyaan ku iibinahaa wax dibaddaan u qaadna ma jiro marka alaabooyinka qaybaha aad idinku aad samaysaan maxay isugu jiraan waa nuucee annaga waxaan samaynaa hadda sida geesaha lo-aad oo aan ka dhigno qalabyada xafiisyada lagu qorxiyo sida kuwa qalimaanta la surta iyo waxyaalahaas waxaan samaynaa lafaha geela oo aan ka dhigno tusbaxyaal iyo ulaha naagaha xerta iyo iyo ulaha saraakiisha iyo waxyaalahaasaan ka dhignaa waxaa kaloon samaynaa quwada diidiin badeedka ama quwa si aad u taqaanin waxaan ka dhignaa iyadana fadhiyaalkan oo xafiisyada qalabka la dhigto sida qalabka naagaha isku qorxiyaan sida jijimanka iyo qoorti iyo dhege iyo alaabo fashion ayaan ka dhignaa kuwaas aygana waxaan siinaa qolooyinkan dahablaha ebel waxaas ahay fisas oo balastic ama dhalla ama waxyaalahaas ay dahabka geli jireen hadda fisas oo quwada aan ka samaynay ama geeslo aan ka samaynay ama laf aan ka samaynay gelinaa qalinka iyo dahabka macnaha horumar la gaari waaysaan u arko markaan fiirinoo kale kurbintoo kale iyo iyo weelka wax lagu cunoo kale iyo sidee qaabkee u samaysaan kurbinta waxaa loo sameeyaa marka ugu horaysa dhirtaa la soo gooyaa geed ka mid ah geedaha markaad soo gooysid cabir aad samaysanay cabirkii aad rabtid kurbinta ama weyn ama yar habba sida aad rabtid ayaad u jaranay ka bacdiyaad qoray annaga mashiin ma qabno gacantaan ku qornaa sida qormada iyo soofaha iyo iskarbeelayaal yar iyo bruus iyo waxyaalahaas ayaa lagu qoraa marka sidaasaan kurbimaha iyo dhiisha iyo kooraha iyo waxyaalahaas aan ku samaynaa gacan leen ku shaqaynaa marka dadka soomaalidoo kale markaad fiirisid ma daneeyaanoo aad mau danee ma loo gataa maasha allah tabaaraka allah dadka soomaalida si fiicanay u fahmeen waayo soomaalida waxay u badatay dibadda carruur bay ku dhaleen marka carruurtii bay dhaqankii soomaaliya ay u geeyaan ay tusaan ma fahante macnaha waxaa geedaha waxaan ka dhignaa sida geeli isnuugaayo hal iyo nirigteeda oo isnuugayso hal oo raran hal oo fadhiso xabayaanadii kale ayaan ka samaynaa laakiin soomaalida aad waxay u qiimeeyaan geela ma fahante waa arkaa hadda geeli iyo hashi iyo iyo maaragtay cunugeedii yarkeeda nuugaya ayaa ii muuqda marka inay maaragtay hashii matelkeedii o kale iyo cunugii camalaha oo muuqaalkii sidii oo kale usoo baxay marka sidee qaabkay aad gacanta ugu qorteen wallaahi horta shaqadan shaqo oo muddo laga shaqaynayo waaye macnaha tababar badan baa la soo qaatay marka maanta alxamdulilah maanta waa ku ciishoonaa wuxuu ilaahay noo qoro waa ka helnaa fahante waxaan qornaa maskaxiga le waa annaga hadda buug aan ka fiirina iyo ma jiro waxa maskaxda keliya waa dhaqankii soomaalida lagu hidaha dhaqanka gaarkulahaye ayaan haynaa bes hidihii dhaqanka siduu nagu farganin oo u dhumin annaga waa haynaa weli celcelisaan ku haynaa maasha allah dadkii dibadahana waa nagu xiran yihiin bade ahaan markay yimaada turisti ahaan waa nagu soo xirmaan allaabay naga qaataan annagana waa in sii dhiirigeliyaan macnaha markay iyaga naga qaataan dhiirigelinayalnaa macnaha si suuqii aan sii wadno shaqadii shaqada ula shaqadan goormaa bilowday in muddaa imsaa ku jirta wallaahi shaqadaan anigoo yaraan bilaabay toddobaatan iyo sagaalkiiaan bilaabay shaqadaan waxbarashadayga toddobaatan iyo sagaalkiiaan bilaabay ilaa maanta adoo yaraa ku biiray anoo yaraan ku biiray macnaa meesha dadka iskool iyo waxay isku mashquul ana iskool isku mashquulin farsamaan isku mashquulin maantana waxaan taagana alxamdulilah heer laydhaho macalimo injineer in laydhaho macnaha waxaan gaaray lafaha nooc kasta oo naqato wixii doona inaan ka dhigan karo marka alaabooyinka qaarna baddaa laga farsameeyaa qaar beriga maxay marka sidee yaa idiin keena wallaahi kuwa badda waxaa dad baa keena oo badda ka shaqeeya ayaga naftirkooda qolooyinka badda waxaan ka dhignaa sida fisaska oo dahabka haddaaya waa kaa ilaaway fisaska oo dahabka la gelinaayo faraantiyaalka iyo dhagaha iyo qoorta iyo waxyaalahaasaan ka dhignaa fisna waa ka dhignaa caadi ahaanna waa u gadnaa marka sidaas aan ku shaqaynaa kuwa berrigaoo kale yaaya marka ayaga beriga waxaa waaye geesaha rag baa noo keeno oo ka soo gada qolooyinkan xoolaha qaada aa noo keeno lafaha qolooyinaa noo keenaan oo ayagana soo aruuriyo oo sidaas ayaa loogu shaqeeyaa kuwada sidaas oo kale gobollada ay badi ahaan noogu timaadaa dad baa iyadana keensado aan ka gadanaa hadda qubadoo kale miya mase diinkii oo kale hadda waxaa ii muuqda kuwa waay kuwa waay waxaa fuuli baashii aargoostada la dhahay dusha ka aa saaran dusha ka saaran marka waxaana caleel waaye caleeshii badda waaye fahanta waa kaas sidaas oo ay qaabkeeda marka aargoostadii oo kale iyaa ka muuqda hadda dusheeda marka qaabkay dul saarteen marka wallahi matal waxaan u saarnaa qubada waa sifaynaa markaan sifayno aragoostadayaan soo qaadnaa aragoostada iyadana waa sifeynaa hilbiyaan ka bixinaa caloosha iyo wixii wasakha jeermis aan xoogaa daawooyinaan ku shubaynaa si bahal ugu dhalana iyo urka iyo aan aga baabi'inaa markaasaan isku xerxernaa meelaha waa bajinaa koola iyo fiilooyinaan isku difaacnaa sidaasaan ku sharaxnaa axmed xasan colaad v o e muqdisho
weysin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee arrimaha dhalinyarada ayaanu bartanka kaga jiraa haatanna magaalada boosaaso cunis cunto karinta waxaa la yidhaahdaa waa nooc ka mid ah farshaxanka haddaba wariyaha v o a boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa hababka kala duwan ee cunto kariska kala sheekaysatay faadumo maxamed cumar oo marka hore ka hadlaysa markii ay cunto kariska bilowday walaale magacayga faadimo maxamed cumar baa la yidhaahdaa walaal cuntakariska waxaan baraabay dhowr iyo siddeetankii aniga oo afar iyo toban sano jira oo ka baxay iskoolka ayaan waxaan doortay inaan macalimad noqdo haweenka oo la odhan jiray berigii hore womens education center marka macalimadaas markaa noqday oo aan xamar tagnay xalane iyo meelahaan ku xirayay ayaan haddana waxaan sii doornay qaybta haweenka oo maxay ahaytoy waxyaabo fara badan dheeraa macalimiinta kale sida dharka loo talo sida cuntada loo kariyo sida waxyaabaa farsamooyinka loo sameeyo marka ilaa intii ka dambaysana macalimad baan ka ahaa waa gartay bal haweenka waxyaabaha barta maxaa ka mid a
waxyaabaha aan baro waxaa ka mid ah horta cuntada waan baraa cuntada uma baro markaa cunto la kariyo qura waxaan u baraa qaybka nafaqada ay ka qayb cuntada nafaqadeeda laana waxa weeye qofku inuu cuntada iska kariyo ma aha cuntadu caafimaadka inay la shaqayso in laga helo brotiin iyo waxyaabaha jidhka koriya in laga helo waxyaabaha jidhka difaaca iyo fitamiin in laga helo maxay ahaytoy waxyaabaha dadka shaqada u fiican oo sida kaarbohaydraytkoo kale oo tabar iyo kul bixiya marka caafimaadka inay la shaqayso in waxyaabaha matalan dadka xanuunada qaba sida sonkorta oo kale sida dhiikarka oo kale cuntada ku haboon la sameeyo oo la siiyo umulaha iyo nuujisooyinka caruurta yaryar cunto ku haboon la sameeyo cunto dhadhan leh maxay caafimaad leh oo ku haboon qolo kasta in loo sameeyo ayaanu baraa
faaduma waxaad ii sheegtay inaad cuntooyinka iyo siday u kala nafaqo badan yihiin aad barto macashara ahaan baad marka hore u siisaa intaan kariska bilaabin haa cuntadu waxay u qaybsantaa markeeda horeba lix qaybood lixdaa qaybood qayb fitamiin iyo brotiin macdan dux karbohaydarate iyo biyo mid kasta waxa ay tarto ama jidhka waxay u qabato baan marka hore baraa markaan jidhka waxay u qabato baro ayaan haddana waxaan baraa cuntada laga helo mid kasta iyo qolo kasta iyo gruub kasta qolada ku haboon marka caruurta yarar ee kurimada u baahan waxa ku haboon nuujisada waxa ku haboon dadka waayeelka ah waxa ku haboon dadka shaqaalaha oo howlaha faraha badan qabta waxa ku haboon markaa saas oo kale dadka xanuunada qaba waxa ku haboon saasaan markaa u kala saaraa waa gartay haweenka haddii aad barto cuntada iyo qayb walba waxay ku fiicantahay bal noocyada cuntada markii cunto karis aan soo daadegno oo aad bartaa maxaa ka mid walaale waxaa ka mid a macmacaanada oo aad u fara badan doolshayaasha oo kala noocnooca oo maalin walba mid xiisa leh iyo mid cusub la keeno maxaa ka mid a cuntooyinka hilibka oo intaasoo qaybood qaybsana kutuleeto oo kabaab oo maxay ahaytoy roos oo maxay ahaytoy dhowr nooc u kala baxa bariiska oo intaasoo nooc u kala baxa baastada oo intaasoo nooc u kala baxda marka waxa weeye dhinacna inay cuntadii dhadhan ka yeelato dhinacna nafaqa ka yeelato ayaan ku dadaala waa gartay faadamoy sanad walba cuntada waxbaa lagu soo kordhiyaa waxbaa laga bedelaa marka ilaa sideetamaadkii haddii aad adiga bilowday inaad cuntada dadka barto aqoontaada kor mau qaadaa mase wixii horaa bartaa maya walaale wixii hore maxaa loo barayaa wax maalin walba waxbaa cusub adduunku way isbedelaa maalin walba war cusub dadka kale hadda adduunkii gacantaasuba ku wada jiraa wuxuu weeye internetkaasa wax kasta laga helaya marka youtubeka maxay ahayto telefishinada ayu shay baad maalin walba waxa cusub ka helaysa marka maalin walba qolo walba casrigeeda ayaan kula dhaqmaa oo wixii markaa cusub oo maxay ahayto naftu xiisaynayso ama caafimaadka ka bedelan sidii ayaan baraa mise haween ayaad ku qiyaasaysaa haweenkaad u faa'iidaysay alla walaalay ma tirin karo kolley kumanyaal way gaadhayaan haddan boosaaso dhowr iskuul baan ka baraa waxaan ka barnaa maxay ahayd meesha layo kawsar waxaan ka barnaa maryamo bintu cimraan waxaan ka barnaa ibnu xajar alcasqalaani oo maxay ahayd qaybta khadiijo ah xaafadaha qaar baan ku baraa maxay tahay gabdhayowga la aroosayo qaar baan maxay ahayd baraa oo gaar u baraa marka aad iyo aad baan marka gabar walba markii la aroosayo toos kuugu imaanaysa waxaa siinaysaa kooris degdega marka kooris degdegaan samaynaya gabadhaasi si ay maarata ula qabsato oo gurigeedii iyadoo diyaarsan oo maasha allah ay gurigeeda u tagto ayaa markaa wixii ii yimaado yaqaano aan aada uga caawiyaa
waa gartay bal haweenku xiise intee leeg bay u hayaan inay bartaan cunto kariska faadumay haddii aad qiyaas aad iyo aad bay u xiisaynayaan leanna waxa weye dumar kuwaad ba ogtahay dee dumarku waa waa guri wax walbana caalamka de waxay ku xidhan yihiin hunguriba asalkeedaba marka waxa weeye gabadh kastii waxay jeceshahay ninkeeda iyo gurigeeda iyo ubadkeeda wax fiican inay siiso oo maxay ahayto nafaqale ay siiso wax xiisogeliye ay siiso waxaad arkaysaa gabadhan waxna qorin waxna akhriyin haddana raadinaysa inay cunto barato baad arkaysaa marka aad iyo aad bay u xiiseeyaan si aad iyo aad u fara badan oo aadan qiyaasi karin ayay u xiiseeyaan in cuntada la baro
faaduma arrintan yaa kugu dhiirigeliyey yaa kaa caawiya dabcan cuntada oo kale kharash bay u baahan tahay adeeg fara badan bay u baahan tahay arrimaha yaa kaa caawiya walaaley waxa iga caawiya dadka wax baranaya ayaan idhaahdaa soo iibsada lacagtooda ayay intooda badan ku bartaan lacagtooda ayay soo iibsadaan soo iibsadaan soo adeegta waanu qiimeeyaa waanu qoraa waanu qaybiyaa kadib way la yimaadaan aniguna waanu kariyaa markaa saaseen ku tusaa inaan maxay ahayto lacagta iyagu leeyihiin baan ku baraa anigu waxba kharash igagama baxa waxa igaga baxa uun maskaxda iyo maatay caqligaa rabo inaan uga faa'iideeyo aad baa mahadsantaha waxay ahayd faadumo maxamed cumar oo magaalada boosaaso ugu warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna dhinacaas iyo kenya qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa xirfadooda dhinaca sawirka iyo qoraalka uga faa'iidaysta inay shaqo ku abuurtaan maxamed qaasim waa shan iyo labaatan jir noloshiisa ka samaysta sawirka iyo qorista farta quruxda badan ee goobaha ay munaasabaduhu ka jiraan wariyaha v o eda dhadhaab aadan xasan taraax ayuu uga warramay goortii uu xirfaddan soo bilaabay xifriddan horta waxay ahaan jirtay wax aniga aan jeclahay ama hobbigayga iskoolka markaan dhigan jiray waxaan jeclaan jiray in aan aan iska sisawiro waxyaalaha aan iska sisawiro kadib waxaan arkay ama aan fahmay inaan macnaha xifriddan aan mustaqbal aan ka gaari karo ama aan ku shaqaysan karo meeshaan ka sii bilaabay kadibna waa ii sii weynaatay markay saas dhacday kadib waxaan tijaabiyey in aan macnaha aan aan ku shaqaysto sida aroosyada iyo asxaabta saaxiibaha aan nahay markay aroos qabaan aan u tegi jiray oo waan iska caawin jiray marka hore waxaad noo sheegtaa maalinkii kugu horreeyey aad istiraahday allaylehe wax waad samayn kartaa maxaad samaysay ama maxaad sawirtay maalinkii ugu horreysay waxay ahayd wiil aan saaxiibanahay ayaa aroosanayay arooskiisii marka gurigii iyo ayaan sharxaad iyo wax aan ka bixinayay marka aniga markaan samaynayna si niyad eh aan u samaynaya marka kadib markaan sameeyey dhallinyartii iyo asxaabtii ayaa igu dhiirigeliyeen inaan macnaha aan ku shaqaysto oo xifriddan aan sii bilaariyo maalinkaasna igu horreysay waxaa kugu horreeya aad sawirtay muxuu ahaa maxaasta ka shaqaysataa markii la dhaho farshaxanka oo kale waa badan yahay adi shaqsiyaantaad maxaa farshaxankaaga maxaad qabataa waxaan qabto waa waxyaabo badan aan qabtaa sida markii oo guryaasha la sharxaayo oo ama uwaxyada lagu sharxaayo maogtahay guriga markii aroos uu yahay manaa rinji markii la marayo rinji keliya laguma daan karo waxaa fiican in la sharxo sida uwaxyada iyo iyo waxaa kaloo aan sameeyaa qoraaladana waan sameeyaa qofka hadduu rabo in wax loo xayeysiiyo oo boorarka qoraalada lagu qorana waan sameeyaa waxyaalahaas badanaan sameeyaa ma jiraan hadda farsamadan hadda aada wado farshaxanka ee sawirada iyo waxyaabahan ama ganacsi ahaanaad hadda u samaysaa mise mise hobiga ahaan baa u samaysataa labada waan u sameeyaa ganacsi ahaanna waan u sameeyaa hobina waan u sameeyaa waxaana jeclahay inaan mustaqbalka meel fog aan ka gaaro waxaana rabaa hadda inaan aan sii weyneeyo oo dhalinyaro fara badan inaan tababaro had kuwa qaar oo waxaa jiraan hadda aan gacanyaro i ah oo i caawiyo oo aan tababaro marka waxaan rabaa keligeyga inaan isku koobin xifriddan waxaan rabaa dadka dhan inay ka faa'idaystaan dhalinyarta inay ka faa'idaysato waayo haddii aad waxba qabanin waxaad noqonaysaa inaad macnaha aad muqaadaraad iyo waxyaala noocaas inaad isticmaashid ama inaad waddada khaldan inaad martid umbay noqoni marka waxaa fiican qof kasta wuxuu ilaahay baray inuu ku shaqaysto isagana inuu isku koobo ma fiicno waxaa fiican dhalinyarta kaleetana oo soomaaliyeed inuu ugu faa'iideeyo soomaali bismaha hataa ajanabada wixii ay isfahantaan ay fiican tahay in loo sii faa'iideeyo farshaxanka iyo sawir gacmeedkan la sameynayo caalamka sidaan ogsoonahay dhaqaalo fara badan ayaa dadka ka soo gala dadka farshaxamiisayaasha adiga mustaqbal heer noocaas inaad gaartaa ma ku tashanaysaa aad iyo aad aad iyo aad waan ku tashanayaa haddii oo wax kaloo i garab qabto haddii aan helo waxaan jeclahay inaan macnaha aan mustaqbal aan ka gaaro haddii aan macnaha ay wax kaloo i garqabtana aan aan waayo waxaan rabaa tan hadda aan wado inaan heer ka gaaro oo ani shaksiyan aan is garab qabto ayaan jeclahay farshaxankan hadda magaalada aad ka samayso yaa kugu badan sidaan ogsoonnahay waxaa jiro hay-ado fara badan oo ka howlgala xeryaha wada shaqayn ma la leedihiin hay-adahan ha hay-ado qaar oo isoo codsada waa jiraan oo aan u sameeyo macnaha sida qoraalada oo boorarka qoraalada oo macnaha markay wax hayeysiinayeen ama bologyada magacyadooda markii la qoraayo iyo adi waxyaalo fara badan noocaas iskooladoo kaleeto ama dadka shaksiyan barefadiyaalka magacyada lagu qoro waxyaalahaasoo dhan waan qoraa aan ku soo laabano bilawgeygii hore markii aad bilaabaysay maxaad ka bilowday ma uwaxyadan aroosyada lagu sawiraa ka bilowday mise bilaawgii hore waxaan ka bilaabay uwaxyadan oo aroosada lagu sawiro oo guryaha lagu sharxaan ka bilaabay waan isku dhex waday qoraalkana waan waday kadibna way ii sii weynaatay oo hataa waxaa kaloo aan sameeyaa ciyaartooyda macnaha waxay jecel yihiin magacyadooda inay dhawarka ku qortaan ciyaartooyda hataa waan qoraa magacyadooda waan qoraa lambaraha waan u qoraa waxyaalo badan aan sameeyaa oo ku saabsan haddii ay ahaan lahayd qoraal iyo haddii ay ahaan lahayd sawiro iyo haddii ay ahaan lahayd kulli waan sameeya ma ka qayb gashay tartan aad ku soo bandhigayso waxyaabahan aad qabato sawiradan iyo farshaxankan waan ka qayb galay tartan hadda ka hore oo ay qabatay ker oo looga hadlayay macnaha f g m-ka looga hadlayay iyo gabdhaha dhibaatooyinka lagu sameeyo tartan looga hadlayay ayaan aan macnaha aan ka qayb galay waana ku guulaystay waxaa noqday qofkii koowaad ayaa noqday maxaad kusoo bandhigtay farshaxankaas hadda kaga qayb gashay muxuu ahaa farshaxankaas waxaan kusoo bandhigay waxaa laga hadlayay macnaha xaquuqda gabdhaha ay leeyihiin waxaan sawiray waxaan sawiray yaxaas iyo waxaan kaloo sawiray iyo libaax kadibna waxaan sawiray geed oo gabar haysato gabadha oo macnaha gabadha waxay rabtaa inay macnaha ay ka soo badbaado geedka waxaa kor saaran mas kadibna waxay rabtaa dhulka inay soo degto hoos waxaa ka jira libax hoosna waxaa ka jira ii sheeg yaxas libax waxaan ku matalaya macnaha inuu yahay f g m iyo h i v inuu yahay yaxaaskana waxaan ku matalaya macnaha forst marriage iyo macnaha dhibaatooyinka bulshada ay ku hayaan marka waxaan ula jeeday gabadha in macnaha inay xanaano iyo waxa ay u baahan tahay haddii macnaha la cadaadiyo mustaqbalkeeda inuu khatar galaya aan ula jeeda
soomaalidu farshaxamiistayaal fara badan way leedahay ruux aad is leedahay ma jiraa waad ku dayataay oo meesha uu ka gaaray yaa rabaa inaad ka gaarto ma jiraa wuu jiraa waxaa jirta sidii la wada ogyahay ninkan caanka oo la dhaho magaciisa amiin artist ayaan aad u xiiseeyaa farshaxankiisa waa nin macnaha wanaagsan oo khibrad fara badan leh oo aragtidiisa ku cabira farshaxanka anina waxaan rabaa heer noocaas oo kale inaan ka gaaro farshaxanka amiin artist oo kalead soo qaadatay inaad heerkiisa inaad gaarto aa rabto intee in la-eg yaa daalacataa sawirada uu soo geliya weebka amiin artist mar kasta waan daalacdaa oo mar kasta waan fiiriyaa waan galaa oo macnaha khibradna waan ka qaataa qaabku wax u sawiro iyo sawiraantiisana aad iyo aad ayaan u xiiseeyaa waxaan dhahi lahaa waa ninka macnaha soomaaliya ugu qatarsan qaybta oo farshaxanka ninkaasoo kale aan rabaa inaan gaaro mustaqbalka insha alla mustaqbalka adiga maxaa hiigsanaysaa ama aada is leedahay horumar waad kaga gaari kartaa farshaxankan hadda ku hoolan tahay
waxaan rabaa inaan macnaha mustaqbalka sidaan horaan kuugu sheegay aan sidii aamiin artist camal inaan ka gaaro oo magac aan yeesho magacayga uu sarreeyo kadibna waxaan jeclahay inaan macnaha aniga academic inaan furo oo farshaxanka lagu barto kadibna dhallinyarta aan tababaro oo sidaas nin magac leh inaan noqdaan rabaa
kaasi waxau ahaa maxamed qaasim oo ka mida dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhaab ku nool waxa uu warramayey wariyaha v o eda ee deegaankaasi aadan xasan tarax waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa in habeenka khamiis aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo farshaxanka deegaanada soomaalidu ay ku nooshahay haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii dugsi nabad iyo fanaanka da'da yar dayax dal nuurshe
heestaasi dugsi nabad iyo fanaanka dayax dalnuurshe haddaynu intaa ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijku waa go-aankaaga barnaamijka maanta waxayna la socodsiinayaa ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka dhallinyarada ee waa go-aankaaga toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa farshaxanka ama waxa afka qalaad loogu yeedho art taas oo aynu dhinacyo kala duwan ka istaagi doonno waxaana marti ku ah barnaamijka ayaan maxamuud cashuur agaasimaha xarunta kayd islamarkaana mas-uul ka ah guddida abaabusha toddobaadka soomaalida ee sannad walba lagu qabto magaalada london ee dalka britain halkaas oo ay ka soo qayb galaan hal abuur iyo waxgarad kala duwani ayaan ayaan kala sheekaystay sida ay u xushaan mowduucyada ay kaga hadlaan toddobaadka soomaalida iyo weliba qodobo ku saabsan fanka iyo farshaxanka inta barnaamijkani socdona waxaa su'aalo weydiin doona ayaan dad kala duwan oo daafaha dunida ku kala sugan ugu horeyna ayaan aan weydiiya muhiimadda uu ku fadhiyo toddobaadka soomaalida ee london sannad walba lagu qabto asalaamu calaykum aada iyo aad baad umahadsan tahay walaalo haddaan horta soo koobo somali week ama weeka suugaanta iyo farshaxanka soomaalidu waxa uu guud ahaan ku saabsan yahay sidii dhalinta ama dadweynaha jooga u k looga xaqabtiri lahaa suugaanta ama farshaxanka soomaalida marba intii aan ka gaadhno markaan leenahay suugaanta iyo farshaxanka isku wada dar ama ha ahaado gabayo ama ha noqdaan heeso ama ha noqdaan farshaxan kan la sawiraba ama ha noqdaan madadaalo kale ama ha marka waa ballaadhka ay leedahay suugaantu marka wi wiiga guud ahaan marka waxaa la iskugu keenaa dadkaas fanka iyo farshaxanka wehelka ah waxaa kaloo iyagana iyo dadkan activistk la yiraahdo ama dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo dadka maxaa la yidhahdaa u badan badana macalimiinta jaamacadaha maadaama ay suugaantuna marnaba ay ka tagsanayn ama ay ka ka maarmaynin dhinaca aqoonta oo oo ay ay tahay education ama waxa la yidhahdo waxbarasho iyaduba sideeda u tahay marka dhinac walba waa isku keentaan meeshan oo cid walba waa isku aragtaa saddexdaa qaybood saddexdaa qaybood cid walba ma aha siyaasaddu meesheeda waa ka xaaraan oo meeshu waa meel de fanka iyo suugaanta iyo iyo iyo arrimaha bulshada marka la leeyahay maxaa maxaa hididilo socda maxaa socda oo tusaale ahaan waxaa mar marti nooga ahaa inan dhalinyaro ah oo muqdisho degan oo center dhalinyarada yaryar u furtay ay waxyaalaha farshaxanka ku barto waxyaalaha gacanta waxaa marti nooga ahaa marmar mar nooga ahaa aamina milgo oo la wada garanayo qof aad iyo aad uga soo shaqaystay arrimaha bulshada reer somaliland khaas ahaan dhinaca dumarka marka la yidhaahdo dhinacna ka ah maxaa la yidhahda qof aqoon-yahana marka kuma ekaano un fankii iyo farshaxankii ama qofkii gebyayey ee waxaana loo baahan yahay fankan iyo farshaxankani in ummadda hoga tusaaleeyo oo wax u taro marka dadkii aan isleenahay kaalintaasay wax ku biirin karaan dadkaan waanu yeedhnaa waan gartay kolba su-aalo badan baa kaa weydiin doonaa laakiin inantaa haddeer muqdisho oo kale aad tidhi waan ka soo casunnay haddaad bal sheekadeeda nuxurkeeda si guud haddaad nooga eegtid waxa iyadu messajka ama fariintay waday fariintay waday waxaa weeye horta waa qof aad iyo aad u dhalinyar saddex iyo labaatan jira aabaheed allah u naxariistee waxa uu waa la dilay isaga oo u dagaalamaya qalinka nin aad iyo aada ugu hagarbaxay buu ahaa dhalinyarada yaryar oo sidau xabadaha uga dhigi lahaa oo khaas ahaan reer muqdishaad iyada inantaan ku sheegayo oo ilwaad almaan la yiraahdo iyadii hooyadeed dib bay ugu noqdeen muqdisho centerkaasi aas aaseen si ay fikirkii aabahood halkii uga sii baqaadaan waan garta oo sheeko aada u xiiso badan dabcan n haddaan u imaado dad kala duwan baa khad ku jira nagiib haddaan wiil dhalinyaro ah oo dhinaca fanka nagiib cabdiraxmaan la yidhahdo hargeysa khadka telefoonkaga jira nagiib kusoo dhowow walaal aad baad umahadsan tahay aada iyo aad baan ugu dhawaa barnaamijka aad baanan ugu faraxsanay run ahaantii inaan dikala qayb qaatay barnaamijka run ahaantii waa barnaamij aada iyo aad run ahaan iyo qanciyey waa run ahaantii waxyaabaha ay ka hadlaysana aada iyo aad waa wax u muhiim ah shaksiyankayga waa aada iyo qanciyey waxaana jeclaan lahaa ayaan inaan weydiiyo run ahaantii ma wacyigelin fara badan ayay ku sameeyaan oo dhalinyarta mise meel ay iskugu yimaadaan dhalinyarta oo wax loogu sheego ayaa jirta
ayaan wad maqlaysaa
nagib aad iyo aad ba umahadsan tahay horta meel joogto aan u joogna baa jirta oona wiig oo dhan uu barnaamijku ka baxo laakiin anagu laftigaygu halkii taagnaan mayno sanadkan baa ugu horeeya hadda tusaale ahaan waxaanu meeshii aanu co london keliya aan ku koobnaan lahayn waxaanu xidhiir la yeelanay ururoob ka baxsan london oo sida bristol oo kale magaalooyinka waaweyn oo u k ku jirta inay halkaa iyaguna weekend ay dadkan ka faa'iideystaan waxaan kaloonu samaynay meelo kale oo fanka iyo suugaanta london ku caana waanu iyaguna xidhiir la samaynayo waanu isyara baahinay sadmiadkan laakiin sanadadii intii lasoo dhaafay oo dhan meel joogta ah baanu barnaamijka ku qaban jirnay waxaan laakiin xidhiir aada iyo aada saaxiibtinimo dhow la leenahay jaamacadaha dalka haas ahaan jaamacadda sawat la yiraahdo school of oriental and african studies oanu ku qabanaa doodaha waaweyn oo badanaa quseeya dhinaca waxbarashada ama doodaha ku qabanaa marka barnaamijku sidaan sheegayba dhalinyaradu ku wajahan yahay oo dad badan oo dee soddon sanadood dibadda joogay baa jira laakiin haddana dee barnaamijku waa aada iyo aad buu kala duwan yaho waxaan isku daynaa inaanu helno barnaamij dadka waaweyn qanciya tusaale ahaan sanadka dhinaca odayadoo kale haddaan soo hadal qaado sanadka soo socda deewaa oo hargeysa haddaad joogtid aad garanaysid baa ku jira barnaamijka canab cusmaan abwaanad la yiraahdo iyaduna reer hargeysa ku jirta cabdidhuux oo muqdisho isaguna ka imanayo tiyaatarka maamula baa ku jira mustafa sheekh cadmi oo dhinaca isna suugaanta ah baa ku jira marka dadkaas oo kale waxaan ugu talagalnay dadka waaweyn iyo de dadka garanaya dadka da-hoodaasa dhinaca kalena maxaa layahay barnaamijyadii iyaguna dhalinyaradu ay xiiseynayeen marka waa madal aan jecelnahay inaanu waan gartay qofka weyn iyo qofka yar aan Waan gartay.
iskugu keeno waan gartay nagibow adiga qudhaadu aad baad u xiisaysaa dhinaca heesaho kale ama suugaanta Een, welibana dee adiga qudhaaduna waad qaadda heeso badanna waad leedahay adiga maxaa kugu dhiirigeliya inaad bal heesahan qaadday adigu shakhsiyan hadda si kooban welibana anoo hal daqiiqa ku siinay run ahaantii haddaan walal soo koobo run ahaantii fanka waa hobby run ahaantii anigoo yar ayaan jeclaa fanka oo aan jeclaa inaan heeso run ahaantii aan noqdo qof bulshada wax u sheega muraayadii bulshada aan noqdo ayaan jeclaa Ee, waxaa jirtay wakti waxay ii suurta gashay inaan tartankii two thousand koob iyo toban garoonka timcadda lagu qabtay ee hirgalay inaan ka qayb galo waan gartay oo dadkii kasoo baxayaan ka mid noqdo markaas waktigaas ayay ii suurta gashay ilaa imikana fanka waan wadaa run ahaantii waxaan ku qiyaasi karaa un hobby ayaan baan dib ugu noqonaya Een, ayaanay haddii aan dib kugu soo noqdo een, toddobaad sanad kasta waxbaad xulataan inaad magac ama aragti aad keentaan maxaa ku xulantaan magacan aad eh, d- ama la falanqaynayo ama laga doodayo ama mawduucyada lagu salaynayo dee horta mar walba waa eh, noloshu waa wuxuu ilaahay ku salabsiiyo mawduucyadan isleenahay waxyaalo muhiima lagu soo bandhigi karaa ama ama noqon karaa eh, weel weyn oo dadku wax ku guran karaan haddeer oo kale waxaanu dooranay sanad sidaad ula socotid bacaburis marka waa wax eh, dad fanka iyo suugaantu mar walba ay ka doodasay inaan dadka la caburin eh, cagajugleyn badan baa soomaalida lasoo kulantay ilaa iminka ay ku jiraan meel walba kaga jiraan marka weel aanu markaa isleenahay hadeer sanadka waxaanu culanay wax la yidhaahdo space marka spaceka marka laleeyahay waxa weeye waaba sanadka ugu wacnaydoo dee waa waa waa guriga ballaadhan oo qofba mid yar mid weyn mid walba aragtidiisa marka fankuna kama maarmo inuu noqdo meel ama goob qofku aragtidiisa bulshada ugu soo bandhigo ama Waan ha gartay.
noqdo mid gabyaya oo cabiraya marka qofuu jecel yahay wuxuu ka dhiidhiyayo rumaanuu tilmaamayo waxay doonto marka ha ahaato marka i- sanadkan space maadaama aanu nire ama barkulmeed ama aanu ku tilmaamnay marka waxaanu isku daynaa inaanu mawduuc casiibno eh, ilaahay unbaa u casiibe aanu marka isleenahay eh, aragtiyo kala duwan baa lagu soo eh, baa lagu- laiskugu keeni karaa waan gartay Een, inta aynaan su-aalo kale aan ku weydiin oo een, aan u gudbo maariya oo ka tirsan xarunta daraasadka siyaasiga tacbaarada inala socotay Een, maariya bismillahi raxmaani raxiim aad baad umahadsan tahay ismaaciil ayaan iyo najiibna waan salaamayaa farxad bay noo tahay inaanu kasoo qayb galo barnaamijkan Een, barnaamij noociisa oo aada u muhiimana weeyaan ka xaran ahaan ka sii bee ahaan farxad gaara ayay noo tahay oo waxa weeyaan mawaadiic aada u muhiimsan ay tahay inay arrimaha een, maxaan idhahdaa civil society Waan iyo gartay.
ururada bulshadu in ay ka qayb galaano maadaama ay yihiin iyagu gaadiidkii qaadayay farshaxanka iyo suugaanta ee gudbinaya ee bulshooyinka kale iyo ummadaha kale u gudbinayay Waa waxay gartay.
noo tahay farxad weyn Waan gartay.
Een, ayaan maxamed cashuur waxaan jeclahay inaan weydiiyo een, laba su-aalood ta koobaad waxay tahay ka qaybgalayaasha ay barnaamijkan ay wadaan kasoo qayb gala siday ku xushaan su-aasha labaadna waxay tahay een, sidee usoo bandhigaan markay soo bandhigaan qaab nooceeyaad isticmaashaan ayaana ma heeso ma gabayo ma jaajilooyin mise intaba waa la isku daraa waa run eh, horta marka la yiraahdo sidaa wax loo xushaa mar walba waa su-aal adag kow waxaa nagu xeeran mar walba eh, xaalad gooniyaa nagu xeeran somali week markii aanu bilownay waxaanu ku bilownay run ahaantii inaanu dalka gudihiisa somaliland aan kasoo casuuno dadka waaweyn odayadii aanu markaas lahayn eh, dhaxalkooda eh, ay ummadda u hayaan iyay nagala dhimanin taa runtii waxaa keentay waa waa waa meeshii aanu markaa is- aan wax kasoo kaxayn karaynay Eh, maadaama eh, soomaaliya ay inteeda kale ay ku jirtay xaalad dagaal sanado markaanu wadnay waanu sii yara ballaadhinay alxamdulilah soomaali week marayaa eh, xaalad uu cagaha ku istaagay eh, ay aadna ugu dhagan ugu leeyihiin waxaa la yidhaahdaa dawladdan aanu joogno eh, ee ingiriiska ay- eh, aada noola noogula da- dadaasho sidii aanu eh, siisiyaasha aada iyo aad aanu dadku meelo kala duwan eh, oo soomaalidu degan tahay ka keeno iminka waxaanu maraynaa meel aan xilli aanu soomaaliya ka keeno somaliland ka keeno jabuuti ka keeno eh, maxaa la yidhahdaa yurub oo dhan aanu ka keeno maraykanka aan ka keeno marka xaaladaan ku bilownay iyo xaaladda ay maanta marayso runta aada iyo aad bay kula duwan tahay xulashadana maxaa la yidhahdaa mar walba runta waa intii eh, maskaxdooda kusoo dhacda intaad asiibtay intuu qof walaalkaaga ku xasuusiyey qofkii meel lagugu sheegay qofkii aad isleedahay wuu weynaaday iyo walaa qofkaas maxaa la yidhaahdaa ka gaadha waxay ku xidhan tahay qof aad isleedahay tusaale ahaanba wax kale ma jiraan xilligiisii buu joogaa dadkaa u jajaban dadkiisaa jecel maanta wuu eh, ka faa'iidaysan karaa imaanshaha halkan sida sanadkan oo kale maxamed b k marka eh, hal shay ma eegno ee waxaanu eegnaa de xaaladda guud Eh, markaan kuleeyahay maanta xilligiisii joogaa tusaale ahaan waa qof dhalin yar waa qof aada loo jecel yahay waa qof soomaaliya oo dhan xiiseyso marka laga yaabay sida maanta loo xiiseynayo inaan beri qofkaa loo xiiseyn marka sidaa daraaddeed qof baad is odhanaysa ama alla ilaha maanta xilligiisii joogi waaye eh, haddii aad uga faa'iideyn kartid noona suura gasho uga faa'iideeya Een, haddaan halkaas su-aal kale kaa weydiiyo een, hadda tusaale ahaan markaad kala xulanaysaan farshaxanku kala duwan yahay tusaale ahaan dhaqankii baa jira een, dhinacyadee idinka idinku badan ama sheekooyin wan wanaagsan aad ka heshaan marka ay dadku yimaadaan oo ay aada u xiiseeyaan een, bandhigyada marka la joogo kale walaala waxa horta waxa la xiiseeyo iyo waxa ummadda u dana badanaa isma waafaqsana Eh, tusaale ahaan eh, soomaalidu bugaagta ma xiiseyso laakiin anagu bugaagtu muhiim bay noo tahay oo tusaale ahaan waxaa noo iman doona sanadkan eh, qoraayo badan ay kamid yihiin eh, eh, farax gamuud oo kanada jooga waxaa noo imanaya cabdiraxmaan guri barwaaqo oo oo- oo oo somaliland jooga waxaa jira dad kala duwan oo qoraayo ah Eh, marka anagu kuma xisaabtano badanaa maxay dadku xiiseynayaan ee dhinacna waxaanu ka eegnaa yaas dadku maxay xiiseynayaan dhinacna waxaan ka eegnaa dee waxaan eh, waxaad dhiirigelinaysaa marba waxbaad dhiirigelinaysaa waxaan dhiirigelinaynaa dadku inay wax akriyaan waxaanu dhigi- eh, dhiirigelinaynaa in ay dadku eh, abwaaniintooda iyo dadkii taariikhda eh, ummadooda kusoo dhex lahaa ay ay wax ka bartaan Eh, kaba soo qaad tusaale ahaan cali sugulle dun carbeed oo ah abwaanada soomaaliyada eh, maanta nool abwaanka ugu weyn uguna da-wada weyn uguna mudan dadka ugu mudan eh, fanka iyo farshaxanka soomaalida soo maray iyo sugaanteedaba dee maalintan keenaynay qof walba oo afartan jira ama ka yar wuxuu lahaa horta wa eh, eh, cali sugulle wacyo Eh, ma fanaan baa miyuu heesaa waan gartay qofka lama garanayo macnaheedu maaha eh, eh, muhiim maaha waana qofka ugu mudana maanta fanka iyo sugaanta soomaaliyeed ee nool marka waxa weeye inay dhalinyaradaas afartankaa sanadood uu, eh, abwaan cali sugle uu fanka ka fadhiyey dhalinyaradii hana qaaday inay cali sugle barato dee jadwalka noogu jiraa ma oran karno marka maadaama ayan aqoon ma xiiseynayso Waan ka gartay.
xiiseynayso u keena waan gartay marka waa isku dhaftaan idin een, waxaa Waa- jir- sheekooyinkan la yaaba waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro ah oo sanadkii dhow sanadka soo horreeya ku casunteenoo marka wuxuu ka sheekeynayay oo wiil qurbaa in badan jooga waxaa yidhi ayaamihii budhcadbeed aadka u badnayd baan doon raacay doontii anoo dhex saaran un baan ma garanaysaa masraxaan soo istaago marka masraxa soo istaagay baa layidhi waa soomaali markaasaan ampirat kaftan noocaasaan idhi buu yidhi oo dadkii waxay ka daadan gaadhan doonta macnaa kaftan noo- dhalinyaradan qurbaha iyo wa- waxyaabo kala duwan baa lagu soo bandhigaa meesha oo aad u fanaya marar kala duwan
runta alxamdulilah mataqaana markay noqoto dhinaca dhalinyarada ama u k da yadan ha ahaato ama ama yurubta kale ama maraykanka aad joogtiinba ha ahaatee runta dad caqiiba leh caqiiba leh hadeer ladan cusmaan oo kale oo maraykanka laga joogto sanadkan marti nooca oo oo ah abwaanad ku gabayda afka afka ingiriiska ninkan aad ka sheekeynayso brise cabdi oo halkan ingiriiska ku ababay nadiife maxamed oo wada garanaysiin oo qoraa adduunka oo dhan iminka ka caana ay tahay marka yurub laftigeeda inkastay dadkaasi ayeen suugaantooda kusoo bandhigin af soomaali waxaa kasoo baxaya generation cusub ama da yar oo cusub oo oo oo maxaa la yidhaahdaa meeshooda buuxiya
magaciisa isagay noo dhamaystiri doona nin dhalinyaro ah baa isna inaho jooga mar haddaynu dhaqankii iyo farshaxankii dhinacyo kala duwan ka hadlayno marar kala duwan buu yurub safar ku yimaadaa dalku weye bayskiis waa nin dhalinyaro oo aada u firfircoon sharmaaka la yidhaahdaa sharmaake magaca horta noo dhamaystir
bismillahi raxmaan raxiim walaal marka hore waan idin salaamayaa adigoo ismaaciil xuseen farjar iyo walaashay ayaan cashuur magacaygu waa sharmaake axmed maxamed geela dacar sharmaako dee dalka iyo qurba labada waad u yar dhexaysaa ayaan iyo barnaamijkai marti ku ahayd oo sheekooyin kala duwan oo dhaqanka iyo meelo kala duwan baanu ka sheekeynaynay bal horta adigu haddaad bal qurbaha mar haddaad adigu yaro joogto bal dhaqankii qurbaha iyo dhaqankii dalka haddaad kelmadii horta sawir naga siisid
walaal ismaacil marka hore islaan marka horeba kuu salaamay mar labaad waan ku salaamayaa runtii waa sa aad u sheegtay uma yar dhexeeya waxaan ahay nin qaran jooga waxaase maalmahan iga raacda nin qurba jooga sida isku qabata anigoo garan maayo qaran jooga iyo qurba jooga waxaanse horta cod dheer ku sheegay inaan ahay nin nin qaran jooga walaal ereyga dhaqan waa erey ballaaran oo runtii saameyntiisa iyo waktigiisaba le laakiin intaan halkan joogo durba faraq badan iyo kala duwanaasho badanan dareemayo waxaad arkaysaa ummaddu waxa ugu weyne nuutis garayn karaya ilaa hadda waxay tahay inay faraqa dhexdooda ku jira ee diimeed ee midab ee cirqi ee jinsiyadeed leh inay dhammaantoodba meel iska dhigaan oy meel dhexe ku wada socdaan meeshaas magacay doonaan ha loo baxaan marka walaal faraqan durba dareemaya waxa weeye ka sokoka diineed iyo ka dhaqan iyo ka umadeed aan soo lahaan jirnay waxaan dareemayaa dad fahmay sida loo wada noolaado xilku aan una saarnayn oo keliya inta xilka u haysa ee shacabka wadooyinka marayaa xilka saaran yahay oo hadda markaan suuqa wax ku tuuri siraa intaan askari diriis xidhan aanan ka cabsan waxaan ka baqayaa islaanta lixdan jirka ee garan maraysa iyo ilmaha iyo dhashan jirka ee barbar maraya garan maayo ummadooda boolisa wada shaqaynaysa waxaan midaynaya ee dhammaantooda isku wada haya marka walaal waa ummadee faraqaasi noo dhexeeyo anagu dee halkan dawladda aanu ka nimid inta xilka loo magacaabo xilka haysay hadda dee kii ku gara marayaba waa xilhay haye haye marka laga hadlayo tusaale ahaan iminka mawduucan aynu ka hadlayno waa farshaxanko dhinacyo kala duwan baanu taabanaynin noloshii waxyaaba badan noloshoo kale markaad eegtid waxyaabaha adiga ama sida gaarka ah ku taabtee sila odhan lahayd tusaalahaan waa aragnimad nala wadaag iyadoo ayaana dabcan kelmado ka odhan doonto ereyadaada walaal mar labaad adiga ayaanba waan idin salaamayaa walaal nolosha waxyaabaha aadka ilaa hadda ii taabanaya en dareemayo waxay tahay shuruucda iyo xeerarka ummaddu ay samaysatay ay ku kala socoto kasikow dadka intaan la dhisin waxa la dhisay sharciyada ay dalkan iyo dadkan ku kala socon doonaan marka anigu kulley de qof dawlad ku dhex barbaaray baan ahay ama ku dhex joogo waxyaabaha ay taabanaya waa qeybtaas iyo shuruucdaas iyo xeerarkaas iyo nidaamyada wada socda dhaqankana waxa aada ii taabanaya kala duwanaanshaha umadeed ee aadka u kala fog ee meesha wada degan iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyagu dhexdooda isku hayaan waxaa xusid mudan dadka dhaqankooga u hayay ama afnimadooda iyo jinsiyadooda u dhowrayay ixtiraamka ay kuleeyihiin sida gidaar walbood marta aad ugu arkayso magacdooda sida meel walbood marta aad taallo iyaga laga sameeyey aad u arkayso waxaad dareemaysaa in maadaama waxa dadka kulmeeya uu dhaqan yahay oo diinta lagu kala duwanaado oo midabka lagu kala duwanaado waxa ugu weyn dareemayo waxa weeye dadkii dhaqanka u hayay waa dad haybad ku dhexlay ummaddan aan ku dhex nool lahay waan gartay dabcan taytal cusubna maanta oad la soo baxdo qurba joog iyo qaran joog wax u dhexeeyaad la soo yar baxday ayaan baan fursadda siin doonaa hahey ayaanay waad maqashaa sharmaake isna khadkoo ku jiraa marka bal maxaa kaaga baxay ereyadiisa sharmaake horta aad baan u salaamayaa waxaa la yidhaahdaa waa qof dhalinyaro qadariyeen weyn u hayo xilka uu dalkiisa u hayo marka laga tago maxaa la yidhaahda shaksiyadiisa salmoon wanaagsan horta dee xaqiiqduu ka hadlay oo waxa weeye aniga shaksi ahaanba haddaad iweydiisid maxaa kugu wacan inaad qabatid soomaali week maxaa kugu wacan ma adduunka ka hawlgeshid oo hawlo kale iska qabsatid sidaa uu sharmaarka ka dhawaajiyay waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa ummadahan aanu la noolnahay ama aanu la u nimid sida qofka shaksiga ahi in mas-uuliyadiisa u qaadanayo qof walba ummadda uu meelgu jiro qof walba uu maaragtay qabyaaladan ummadda soomaaliyeed dal walba ay joogto iyo meel walba ay joogto iyo qaran walba ay ku abtirsato runta madax martay in wax looga qab- laga qabto taa runta dadkaa wax ka qaban kara waxaa ugu horeeya anigu xataa shaksiyantaan aaminsanahay waxa weeye waa qalinleyda waa waxa weeye waa hal abuurka waxa weeye waa macalimiinta jaamacadaha iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya sababta aanu ku dhex wadno barnaamijkayaga eh, intaasoo qayboodna waa taas Eh, soomaali yes eh, dawladay kale leedahay laakiin eh, af bay wada ilaashataa dhaqan bay wada ilaashataa eh, dulimaad badan baa jira oo dhinac walba ah oo oo meelo badan kaga imanaya Eh, waxaa kale oo suugaanta lagu xasiliyaa ummad walba iyo taariikhdeeda yay la qol tahay yay la saaxiib tahay eh, yay eh, eh, maxaa la yidhahdaa wax la qabsan kartaa suugaan baa lagu xa- lagu xasiliyaa marka london baan ku nool hoo london marka dhex mareysanayo building walba aan eego waxaa idhahda allel hayaa buildingkan ama ama gurigan weyn ii qaado oo ama museumkan ama eh, tiyaatarkan ama librarygan yaa ii qaado allel hargeysa ii dhex geeya marka masayr eh, eh, aanu ummadan aanu ku dhex nool nahay waan gartay aanu aan ka qaadnay marka w- eh, lama yaabayo marka uu sharmaarka yimaado uu yidhaahdo dadkan maxay la dhegeysanayaan anakuna isku la dhegeysan Waan weyna gartay.
lama yaabayo waan gartay ayaane aad baad u mahadsan tahay adiga sharmaake een, nagiib oo gororid naga tegey een, maria iyo weliba sharmaake aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin aadagaa mudan aad iyo aad bad guud ahaanba intaa waxay nagay xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go'aankaaga waxaana marti inoogu ahayd ayaan maxamuud cashuur iyada oo qaar ka mida dhegaystayaashuna ay su'aalo weydiinayeen tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh cawaysin wanaagsan dhegaystayaal haddaynu intaas kaga nimaadno xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa go'aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan idinku soo gudbinayno waxyaabaha ku jira maanka dhallinyarada
magacaygu waa maxamed cabduqaadir shire cato ku nool siyaaral washington waxaa magaca madaxayga maanta ka buuxahaya n sida ay arrintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dhulkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arrintooda horeyso oo aan dareemano xoogaa socod waa inuu ka hesho. n waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda waa inaanu hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aad baan usalaamahayaa ummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga ma- magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa n waxaa maankayga ku jira oo maskaxdeyda ka guuxaya soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabadda dabcan colaado badan aan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana ah. waxaa waaye anigina kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad hiblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirta weligay ma arkin Eh, tan kale en, ah, waxay xor ka noqonaysaa reer hebel oo had- dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno Eh, nagalama qayb gelin nagalama tashanina waana cambaareynayna waa sidaas marka sidaasaan ula jeedaa en, ah, xornimadana waxay xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
inta haddaynu kaga gudubno xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya haatana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaan ku noqonaynaa waa heestii indhahayga iyo fannaankii faad cumar
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayane abbo kale aan dhigana kumaan aragin ado kaleba aan dhigan gacalo oon kumaba aragin abbo kale aan dhigana kumaan aragin ado kaleba aan dhigan gacalo oon kumaba aragin ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri jimeel ma dhigana macanays aro ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axtimeel ma dhigana macanays aroos axtimeel ma dhigana macanays aroos
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan jira
hablaheenna dhulkaaneegubo hadda ugu ilwaad kordheeye hablaheenna dhulkaaneegubo hadda ugu ilwaad
heestaas u qaado fu'aad cumar waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go'aankaaga maxamed cabdi sandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaantaada jacalo ooy u fududaaye inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaarte
This program has come to you from the Voice of America, Washington.